ugu yaraan afar iyo toban dal ayuu maamulka aala sacuud ee ka arrimiya dhulka xarmeenka ka joojiyey fiisaha xajka kuwaas oo qaarkood ay dhacaan qaaradaha aasiya iyo afrika wadamada uu maamulka aala sacuud ka mamnuucay fiisaha xajka ayaa waxaa ka mid ah iiraan nigeriya etoobiya soomaaliya kongo libiya iyo suudaan kuwaas oo ku kala yaala qaaradaha afrika iyo aasiya maamulka aala sacuud ayaa sidoo kale si adag uga digay dhammaan booqdayaasha in ay ilaaliyaan sharciyada socdaalkooda isagoona sheegay inay caqaab la kulmi doonaan haddii lagu arko wax ka baxsan socdaalka ay halkaasi u yimaadeen tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka uu maamulkan ku hayo muslimiinta doonaysa in ay gutaan waajibaadka xajka waxaana xusid mudan in dhulkaas barakaysan ay u fasaxaan dadka gaalada ah kuwaas oo fasaad iyo xadgudubyo ka dhan ah shareecada islaamka ah ku sameynaya goobahaas ka mid ah muqadasaadka muslimiinta